wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada jubbaland axmed maxamed saadim ayaa agab caafimaad ku wareejiyey saraakiisha xabsiga dhexe ee magaalada kismaayo wareejinta deeqdan daawada iyo xagoobjoog ka ah xubno ka tirsan wasaaradda caafimaadka jubbaland iyo saraakiisha xabsiga dhexe ee magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose taliyaha ciidanka asluubta xabsiga dhexe ee magaalada kismaayo gaashaanle maxamed caaqil xirsi ayaa shageenka sakow deeqdan daawada sidoo kale adeeg caafimaad loo sameeyey maxaabiista xabsiga dhexe ee kismaayo maanta waxaana soo booqday wasaaradda caafimaadka wasiir ku-xigeenka axmed sadiiq iyo tiimka hogaaminayo insha allah xabsiga dhexe noogu yimaadeen maxaabiistana insha allah dawo fiican bay u wadeen oo way daweeyeen wixii u dhiman insha allah wixii tiib bay qabaan wixii kala duwane xanuunsan way daweeyeen wasaaradda caafimaadka insha allah mar walba wayna soo booqataa waxaanu ka codsanana waxyaalihii naga dhiman insha allah inoo dhammaystiraan waan uga mahad celinaynaa booqashada ay soo booqdeen dadku waa dadkoodii si fiican baan idinku soo dhaweynaynaa soo dhowaada wixii xanuunsan iyo wixii xidhanba dadku waa dadkiini ka dhiikarka qaba ka sonkorta qaba kuwa cudurrada kala noocnooca qaba waa lasugu weeshawaydo waa xabsigii dhexoo nin walbaa kuu soo xidhayaa inaad nin walba ogaataan baan idinka codsanana insha allah waan idinka mahad celinaynaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada jubbaland axmed maxamed saadim ayaa sheegay in duruufo kala duwan ay haystaan maxaabiist islamarkaana intii karaankooda ay wax ka qaban doonaan baahiyaha ka jira xabsiga dhexe ee kismaayo maanta waxaan booqasho ogu nimid soo siyaaranay inaan u kuurgallo noloshooda xabsiga dhexe ee magaalada kismaayo xabsigaasoo waa xabsi aada qadiim u ah muddo badan oo dhisnaa dad badan ay ku jiraan oo haddii la fiiriyo xaaladdu ku sugan yahay ee aada u tahay mid ah muxuu ahaa u baahan in dib oo habeen u baahan taas waan ogaa anagoo taa ku tixgelayna ku tixgelinayna ayaan maanta aniga tiim caafimaadka u nimid booqasho alxamdulilah waan ku guuleysanay dhibaatadana waan aragnay waxyaalo badan baan aragnay waa kuma waan u mahadnaqayaa maxamed caqil taliyaha meeshan oo in badan joogay yacni waxyaalo badana ka qabtay haddana uu gacanta ku hayo meel aan aan fuudan nolosheedu dad wada dambiiyayaalaa ku jira gurigeena oo iska dayactiran iska dayaca oo wax ka wadaa oo duugoobay oo u baahan in la dayactiro xanaano goonaa u baahan ayuu ku jiraa ayuu ka shaqeeyaa marka waxaan u rajaynaya inuu ilaahay u fuudeeyo annaku maanta waan soo booqanay wixii alla waxaan u qaban karo oo ah daaweynta waan u sameynay waan fiirnay meelaha biyaha musqulaha meelahay seexdaan baahidooda waan soo waan soo aragnay ayada qoraalna waan u soo celin doonaa hadduu ilaah yaraa insha allah sida ugu dhaqsanyaha badan berri waxaa soo noqonaya tiimka t b-da ayaa soo noqonaya ilaa saddex qof baan ku aragnay oo oga sheekeynaya t b inay qabaan intaba waa la baari doonaa waana la soo xaqiijin doonaa haddii qabaan iyo haddii kale haddii lagu arko waxaan u rajeynay in daawada siiyo laba kalaa ku jirta meesha oo daawo qaadatay laakiin daawada waxay ka qaateen meel baraabada oo lacagay ka qaataan hadda kadib daawadu lacag maaha waa lacag la-aan dowladdaa bixinaysa dowladdaa bixisay hay-adaha bixiya marka marka insha allahu waan waan ku dadaalaynaa insha allah waxaan ku dadaalaynaa tiim joogta ah oo bishii hal ama laba goor u yimaada oo u sameeya outreach ahaan u yimaada ayaan ku talagay